maalinta caalamiga ee roojiyoka isla xisaabtan la-aanta dambiyada ku dhanka ee saxafiyiinta waa maalin caalami ah ee qaramada midoobey aqoonsanta sanad walba lamada nofembar maalintan iyo weliba yahjiidaas ee heerka isla xisaabtan la-aanta dambiyada ku dhanka ee saxafiyiinta taasoo weli ah tabamarkaasi eedan sarayta caalamka intan dhehaytay lamada kun iyo liti ilaa lamada kun iyo labaatankii in ku badan kun iyo laba boqol oo saxafiyiin ayaa laga dilay adduunka oo dhan iyadoo ku dhawaad sagaal kumid ee tobankii kiisa daliilkan weli walxal elanku helna sidii ay sheegtay hay-adda unesco oo la dareertay saxafiyiintii la dilay maadaama saxafiyiinta door muhiima iyo ku dhiilayana sameeyo ka warbixino xaqiiqda waana hangudbiyayana muwaadiniinta oo dhan iqaablaanta weerarada ku dhanka ee waliba yoleyna saameyn gaara oo markaasi dhaawacaasa xadidaasa wacyiga dadweynaga iyo doodo waldhisow nofembar lamadii ururada iyo shakhsiyaadka adduunka oo dhan weliba markaasi iyo dhiirigeliyana in iyo ku hadalana kiisaska oo xalka lonhelna dalalsho oo iyo un qoran dowladda iyo saraakiisha dowladda dhagtee si oon dal badan cadaalada muxudiin xasan xusni guddoomiyaha ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasoj weliba uuse ku hadalaya maalintan weli aan ku dhiganta guud ahaan warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan ahaan koonfur galbeed iyo dhibaatooyinka iyo wajahayaan kahor ahaan doorkii ku qaadayaan si dhibaatooyinkaas meelilanku saara waxaana ku mid ah wariyaalka ka howlgalo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo weliba iyo ku hadalayna caqabadaha iyo dhibaatooyinka wariyaalka iyo ka shaqeeyaan iyo maalintan weli markaasi an ku dhiganta wallaahi muhiimad gaaray la tala seero kora maadaama isla xisaabtan la-aan warwalban dareero korna geeglanku yar ibiinba haddaad la xisaabtanta warwalba sidii la fadaa ayaan suubsamaayeen laakiin haddii isla xisaabtan banjarna meeli lanwalba horlisley meeli kuwadee walaawsiero lay suubiye wallaahi haddii lasari karaa dhibaatooyin badanla kulum karan ee tan banaanka lehaati tan guda lehaati tan guda mayla ku yaabay haddaad geeggaweeratanti meeliya sitaankiinku koyta horta muhiimad gaara iyo oo waa guud yarlata markii la fiiriy dhinigiyo saxafiyiinta sababtoo ee horta waliba waqtuun jare guutaa markii lan fiiri caalamka gaar ahaan dhulka kiikan soomaaliyeed walibaa jira ta-dii oo lakala kaho sahafiyiinta marka in oo arintu halmeeldaas kula jeesada oo lahasaara qaraar oo qaramada midoobey meelagaasiha ku baho iyo jeedii lahaay oo meel raay guud ahaan intii ta-diido ku dhanka ee wariyaalka la rooji agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koonfur galbeed soomaaliya cumar mustafa nuur iyo waliba usina ku hadalay ka wasaarad ahaan doorshakeedana roojinta isla xisaabtan la-aanta dambiyada ku dhanka ee saxafiyiinta iyo dhibaatooyinka iyo ku shaqeeyana sidii u maarayayana kiisaska xadgudubyada ee iyo la kulmayana wariyaalka
maalintan wayb waa maalin eedanka weyn wasaaradda warfaafinta wayb waa maalin dabcan adduunyada oo idilsi eed ee meel raay lanku weynayow waana ee maalin dadka ka abtirsadow bahda warbaahinta iyo si eeda inaya unbumburiyan eta marka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyana meel raay way eedanka faraxsantaa in barnaamijyaadkan la hariira maalintan oo sanad kasta la xusow lamada bilo novembar oo ka saabsan dabcan xadgudubyada iyo tacdiidaadka lanjeysidow ee wariyaalka iyo qaabka xisaabtan darada ee marka kulley una maadaama soomaali roogno koonfur galbeed roogno way la mid anaa la dareen anaa dad ka sheegado magaaga saxafiyiinta adduunka marka dhibaatooyinka iyo tacdiyadaha jara ee saxafiyiinta lanjeysidow sida lonku qoomameeyo silimadeeya ununa saasaato un qoomeeyana wal oo ka koonfur galbeed ahaana dabcan way mar walba una si gaara aan la dareerne si hoosena aan la dareerne arrimahaasay wayna jirnaa saxaafadda madax banaan iyo weliba wariyaalka dhammaantiyo lakula shaqeeya arrintaasi